bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alayh wasalam waxaan leeyahay adeer warkaas waa maqlay haddee dadkuna waxaa la rabaa inuu xisaabtamo xilliga kan haatan la joogo aniga waxaan qabaa inaan arrintaas in lagu degdegaa aniga ilama habboona in lagu degdegaa ilama habboona maxaa yeelay galmudug markii la dhisahayey dhibkii laga soo maray waa la ogaa waa la ogaa dhibkii laga soo maray intii laysku hor fadhiyey wixii yacniga culays iyo ma garanaysaa ay miisaan la ekayd intii la dhisahayey haddii maantay systemkaas jiraa haddii ay waxaasi dumaanna meel dambe oo hadda laisugu afgaranahayo in haddii alla idankeeda leeyahay wax la bedelo oo wax dambe la dhiso oo la isugu afgarto oo saasi wax sahlan ma noqonayaan waana garanayaayo arrintan hadda waxaa waxaa siyaadinahaya ciilqab la isku ciilqabo oo doorashadii waagii dhaweyd laoranahayey ma garanaysaa xildhibaanadii federaalka markii la dooranahayey dadka muran badan baa dhex maray muran badan baa dhex maray wax saamayn kule inay tahay taas ayaa laga yaabaahe baarlamaan hadda u fadhiyey arrintaas ma garanaysaa wax badan oo ka horeysaa jiray marka in yacniga waxaas lagu degdego oo cadiifadaas dadka la fogaato oo ilaahayba haddaan laga waayin waktigan haatana oo abaaraha kan iyo mushkuladaha kan iyo haddii alla idankeeda leeyahay lagu soo beego xilligii kaleeto dawladnimada haddii alla kuu roon yahay la dhisi lahaa madaxweyne laba dooran wax degan ma ahan wax fadhiya ma ahan xilliga lagu soo beegay anigu waxaa odhan lahaa arrintaas ilaahayba haddaan laga waayin ha laga dib ha looga laabto oo xildhibaanada ilaahayba haddaan laga waayin arrintaa meeshaas tegey arrintaa waxa ka bedeleen isagana waxaa odhan lahaa ha la heshiiyo xildhibaanada oo si degan oo maslaxad iyo farsamo leh arrintaa ha loo qaboojiyo ha loo qaboojiyo arrintaas wixii la arkaba in inta lagu fududaado dad dhallinyaraha ku fududaado la burburiyo wax dhib laga soo maray shida iyo waxay keenaysaa mashaakil bay keenaysaa marka waxaan leedahay arrinta iyaa lagu fududaan xildhibaanadu arrinta iyo ku fududaan isaga iyo haata wafti kale waa tageen arrintaas diyaarla kure dib ha loo dhigo wixii khilaafa oo dhacana xal ha lagu dhameeyo sidaas ay ku habaaboon tahay haddii aan taa la yeelina wax ka faa'iida roon la keeni maayo anigu sidaasaan leeyahay ma garan waa tahay xildhibaanadu sharciyada ku doodayaan oo waxay leeyihiin mooshinaan ka keennay madaxweynaha kalsoonidana waan kala laabanay sow xaq mu lahan in xildhibaanada ay kalsoonida ay kala laabtaan madaxweynaha maamulkaasi
maya hadda xilliga lagu soo beegay xilligan inu in lagu soo beego ma habboona xilligan in lagu soo beega ma habboona annagu arrintan xoogaal baan u nahay xoogaallo badan baan u nahay intaan waxay xiriir la leedahay ciilqab yacniga dad ciilqaba talooyinkii uu ku magaranaysaa ayaa tale kule oo xildhibaanadii laga dooranahayey haddii alla hor galmudug khilaafyo badan baa ka jiray waxaa xiriir waxaas lala weeye arrin iyadoo degan haddii alla idankeeda leeyahay wada shaqayn xumo ku timid ama khilaaf kaleeto iyo mushkulo kaleeto oo ku habboonoo maxal loo waayo ku timid ma ahan arrintu arrintu waxyaalaha badan bay xiriir la leedahay maxaad ku caddaynaysaa in arrintaas ay xiriir leedahay dal dhan in loo burbursho arrin yacniga furayd noocaasa wax aboon maahan adeer dadku aqlu leeyahay waddankana waa la joogaa meeshii uu ka yimida warkaani waa la ogyahay maxaa maxaa caddaymaha u ahaysaa wax laga bedelo maxaa caddaynaya in arrintan xiriir ay la leedahay arrimaha doorashooyinka iyo cadaadi ka dhacay
waxaa caddaynaya haddee annaga wax noocad weeye waa noocad yihiin oo annagu hadda goobjoog baa nahay xoogaal baa nahay oo dhismihii galmudug lagu dhisahayana waa ognahay dadku yacniga sida uu cadiifada ummaddu qabtoo dhan waa laga warqabaa wax la isweydiinaya maahan marka intaasoo dhan ba waxaa la rabaa dulqaad in la muujiyaa la rabaa mal dal hadda dhisan oo maamul goboleeda oo jira oo la yaqaan weeye mayta la burburiya meel codlaa looga tegahayaa meel codlaab ayaa looga tegahayaa waktiga lagu soo beega sawaaho xaggee dawladii weyneed xilligeediyaa dhammaaday oo hadda halkure hadda ma jirto oo madaxweynihii hadda xildhibaanadii waa la doortay magaraysa guddoonkoodii waa la doortay madaxweynihii waa dhiman yahay doorashadii madaxweynuhu waa dhiman tahay dawladii dhaweeda weyneed in caaga dhigata weli ma lama gaarin abaar iyo mushkilo iyo wakti haddii alla idankeeda leeyahay ummaddu yaaban tahay waa la joogaa haddii yaa adeer fursadda looma hayaba fursadda looma haye arrintaas nimankaas baarlamaanka ah ilaahayba haddaan laga waayin arrintaas ha qaboojiyeen madaxweynehana waxaan leedahay nin hadda dalka iyo dadka loo aaminay weeye oo asaga loo doortaye asaga laftiisu hadda dadaal ha sameeyo oo haddii ilaahayba haddaan laga waayin waxyaalaha ay xildhibaanada ku caraysan yihiin ha ka qanciyo oo ilaahayba haddaan laga waayin farsamaha la galo oo arrintaani isaga laftiisa waxyaalaha ku habboon oo oo ka gaabiyey indhaha ha kala qaado oo dadaal ha sameeyo oo dalka ha u soo jeesto oo waxa ka qabto oo ilaahayba haddaan laga waayin si xarakaad iyo nolol iyo xayaato leh waxa uga qabtaa isaga laftiisao waa un lagu magacaabaye dhib ha u fiidin dalku wuxuu u baahan yahay yuu gelaya isaga laftiisa waxyaalaha lagu eedaynayo siduu wax uga bedeli laha uga bedelo xildhibaanaduna raalli ha noqdeen raalli ha noqdeen arrintaa dib ha uga laabteen in arrintaas ayaa sharac ahayn waa sheegay maamadoodii kalaa sheegay oo dawladaha kalaa sheegay oo dawladii dhameed baa sheegtay oo xelalaaliyaha sheegay oo waxa loo laleeyahay war war ma waafaqsana mooshintii la arki jiray ma waafaqsana waxbaa ka dhiman yay ku adkaan oo ku dhegin ee ilaahayba haddaan laga waayin madaxweynahana digtiinay u noqonaysaa iyo haddii alla kuu roon yahay asaga laftiisa asaguna waa isbedeli doonaa oo waa waa dhiifagelin warkaani laakiin inta ayaan laga badin inuu ku arrintaas uu hurdada uga kaco oo ismogeysiinta iyo haddii alla waxyaalaha lagu dhaliilahayo ha ka ha ka digtoonaado mar dambe yay ku imaan dadkan adduunyadan weligeed baa wax khilaaf ka dhacaya weligaa la iska hor imaanaya laakiin waxbaa lagu xaliyaa xal baa la rabaa xal aa la rabaa cabdikariimna si fiican dalka ha ugu soo jeesto dawladda ha ugu soo jeesto maamulka loo dhiibay oo loo idmaday oo dhibka laga soo maray si fiican ha ugu soo jeesto si xarakaad iyo dadaal iyo waxtar leh ha ugu soo jeesto xildhibaanaduna raalle ha noqdeen arrintaas dib maanta ha looga laabto intaasan ku tala bixinaynaa dadka waxgaradka oo xalliga caqdiga ah oo dalka joogo dhan bay u muuqataa wax cadiifada yaan la adeegsan dalka yaan loo burburin maamulka yaan loo dumin sidaasaan ku talinaynaa ma garan
waa tahay xildhibaanadu waxay ku eedeynayaan cabdikariin in howlihii maamulka galmudug uu joojiyey islamarkaana uu ku mashquulay howlaha doorashooyinka soomaaliya ee madaxtinimo bal ka waran
doorasho doorashooyinka soomaaliyana hadda w xoqeyb buu ku leeyahay oo inuu haatan ayagiina maamulada dhan oo dalka ka jira doorashooyinkan ku mashquulsan maamulada dhan oo dalka ka jira ku mashquulsane hadde maamuladaasuu ka mid yaha ku mashquulsan inaan dawladdan maamul ah oo aan dawladdan magaranaysaa dhismaheeda iyo dadaalkeeda iyo isuduwiddeeda dawladda dhexe aan shaqo kulahayn ma jiro taasuuna ka mid yahay marka wixii uu dabacsanaanaho asaga lagu eedaynahayo haddee si fiican iyo diracnimo iyo dadaal ha u muujiyo dalku wax badan buu u baahan yahay dad dalku haddii alla kuu roon yahay galmudug deked ma leh daal kuu roon yahay aeroboorro fiican ma leh wadooyin ma leh si meel maamul ka jiro waxay u baahan tahay ha u soo jeesto dalka ha u soo jeesto dadaal ha ugu soo jeesto dalka su u noloyle ha ugu soo jeesto xildhibaanadu waxyaalaha ay ku cabanayaan oo leeyihiin dalkan waa ilaahayba haddaan laga waayin waa dib dhacay oo madaxweynuhu kama shaqaynta ay ku eedaynayaan ha u soo jeesto si fiican ha ugu soo jeesto laakiin hadda hal midda markaana dib ha looga laabtaan la hala joojiyo hala joojiyo dadku meesha jooga had soomaali waxaa dib u noqday ilaahay ow inkaar hanagu rin rabbiyow waxaa soomaali dhibkeedii noqday marka u horraysa meel baa la tegahayaa xiiso iyo dadaala wax lagu qabanahayaa markiisaa la yila wax yar intaan la joogin ayaa dadkii wax aan fiicnayn u muuqanahayaan sabar xuma imaanaysa dulqaad xuma imaanaysa wixii dhammaa waa madaxii meesha ninka aha madaxa waa la eedaynayaa mid kalea laleeyahay hala goobo war mid kale mid adigu ogta inuu ku fiicnaanayo midka maanta jooga ma ogid mid ma ogid midkaa hadba lagu ordaayo hadba lagu leeya ka naga bedela mid kale noo keena ka naga bedela mid kale noo keena adeer uu midka imaanayana adigu ma hugtid wuxuu noqonayo midka jooga in la asaga wax loo sheego oo hadeer hadda xildhibaanadu hadda hadday yidhaahdeen mooshin keeneen oo waaridbay yidhaahdeen intaas yaan laga badin ilaa yacniga la garasiiyo arrintaas hadduu ninkii madaxa oo meel joogaa oo laga dhigaa dal madax looga dhigaa hadduusan wax fiican ka qaban in la ridahayo mooshin laga keenayo digtoonaan bay u noqonaysaa digtoonaan bay u noqonaysaa dadaalkaas inuu wax ku qabto oo xilka la saaray u soo jeesto oo usan la yicin asagu inuu falwacayn isaga dhigayo jid ku ah in laga badiyo intaasna ma fiicna hadda waxaan maqlaya waxaa layidhi guddi doorashaa la qabanaya war kan la dooranay miyaa adugu war ka haysaa wuxuu yahay kan ma la dooranay miyaad war ka haysaa kaniga kanaaba afar bilaa la doortay laba sano iyo bilaa ahaa laba bilood iyo laba sano waxay taamaa laba sano iyo wax yaraa u dhimanba isaga dhanba laba sano iyo wax yar baa u dhimanba waxaa la rabaa asaguna sidii meesha uu usii joogi lahaa masabka kan ninkii lagu tilmaamo adeer markii la yidhaha xilligaaga waa dhammaaday waa ka jecel yahay maalintii la doortay waa ka jecel yahay nin walba waxaa la rabaa inuu dadaalkeeda muujiyo sidii hadhoogeyto oo loo dooran lahaa dadka inuu kasbado dalka inuu wax uga qabto dadaal iyo daacadina u muujiyo ninka raggaabaa laga rabaa ee haddii la yidhaahdo maanta isagoo suu hadda u jecel yahay u jecel xilligu ka dhammaado oo aan dib dhamba loogu laabado oo dib dhamba loo dooran waxay ku noqonaysaa uurxumo iyo wuxuu iska sabri waayay noqonaysaa waana la eraynayaa waana la ikaarayaa ninkii shaqadiisa ku fillaan waaye ninkii ku fillaada shaqadiisana waad arkaysaa cismaanloo wargeelle labaatan sano uu marayaa markii afraad hadday markii shanaadba ahayn waxaan malaha labaatan sano marayaa labaatan cartaa laga joogaa lix iyo toban sano hal sana oo ka horeysana waa afar sana oo ka horeysana madaxweyne u ahaa labaatan waa lagu baadaya wax dheeray dadkiisa halba dooranaya wuxuu ku dooranayaa waxqabadka iyo dadaalka uu dalkiisa u qabtay wuu ku dooranhayaa qori caaladii kuma haysto sidii haddaa alla kuu rooyahay kadaafiy oo kaleeto ama maxamed shaad bare oo kaleeto kuma haysto qori caaladii ee doorasho dadkiisu haddaa alla kuu rooyaa dalkiisu u horumariyey aa lagu dooranaya horta ninkii madaxa laga dhigow ogow adiga dalkaaga inaad waxaad raalli geliso ilaahay baa raalli geli kara laakiin dadaal aduu muujiso dadka madaxda lagaaga dhigay inaad kalsooni geliso ood rabitaankooda kasbato oo dalka horumarkiisa aad lagugu kasbado lagugu jeclaado nin walba adigu waa lagaa sugayaa waa lagaa sugayaa haddii markii laguu dhiibo dalka aadan dadaal muujinna hadda waxaa kugu imaanaya rabitaan la-aan iyo eedayn iyo mooshin iyo waxbaa lagaa keenay iyo waxbaa lagaa qaaday aa kugu imaanaysa marka cabdikariim waxa uu eg inuu maantay laba xaabo arrintaas uusan mar dambena uusan ku kadsoomin wax allaale iyo wixii dalkaasi u baahan yahay wuxuu ka qaban kara inuu ka qabto dagaalkiisa inuu muujiyo ayuu ku qasban yahay haddii uusan haddee muujinna haddee nin waliba qorigu jabiyo qabaxdiisa kama noco waxay noqonaysaa inuu haddaa laydankeeda leeyaa layska hor yimaaday noqonaysaa xildhibaanadana waxaan leenahay xildhibaanadu raalli noqda xildhibaanadu raalli noqda arrintaa mooshinka ka laabta maanta maslaxad baa laydin ogol yahay asaga wuu idin ogol yahay dadkao dhan wuu idin ogol yahay waxaan idinka codsanaynaa warkaas ha ku leeraanina dib uga laabta adeeg sidaasaan leenaha dadka soomaaliyadoo dhan baa fakarkaas raba waxa wanaagga doonayo maslaxadda doonaya